إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah kamiin khasaare badan loogu geystay ciidamada kenya ayaa ka dhacaya gobolka gaarisa ee dhulka soomaaliyeed oo ay kenya gumaysato waxaa la weeraray dhowr saldhig oo ay ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa koonfur galbeed ku leeyihiin banaadir shabeellaa hoose iyo baay milatariga mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal ku qaaday kenyaatiga duulaanka ku qabsaday deegaanka husingow ee jubbada hoose munaasabad lagu furayey xalqa tajwiidka qur-aanka looga saxayo macallimiinta degmada xudur ayaa lagu qabtay deegaan hoostaga degmadaas haweenka ku dhaqan deegaanka tuulo barwaaqe ee wilaayadii islaamiga ah ee gado ayaa mujaahidiinta ku wareejiyay hadiyado kala duwan mid ka mid a shirkadaha duulimaadada ugu waaweyn qaaradda yurub ayaa ku dhawaaqday inay musallaftay iyadoona kala dirtay inta badan shaqaalihii ka howlgeli jiray shirkadaas qoys suuriyaan ah oo toddoba qof ka kooban ayaa ku dhintay musiibo ku qabsatay guri ay u guureen kadib qixii dhulgariirkii turkiga iyo suuriya إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo faahfaahsan kamiin khasaare badan lagu geystay ciidamada kenya ayaa ka dhacay gobolka gaarisa ee dhulka soomaaliyeed oo ay kenya gumaysato warkaasi warar kale oo la xidhiira weeraro lagu qaaday dhowr saldhig oo ay ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa maamulka koonfur galbeed ku leeyihiin banaadir shabeellaha hoose iyo baay oo weerar lagu qaaday waxaa faahfaahinaya haashim ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgalla ka fuliyey gobolada banaadir bay iyo shabeellada hoose iyagoo sidoo kale gobolka gaarisa khasaare ku gaarsiiyey kenyaatiga haddii aynu ku horeyno dhanka gobolka banaadir ciidamo hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal culus ku qaaday fariisin ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalku ay kaga sugnaayeen halka loo yaqaano dhismaha warsame indhool ee degmada wardhiigley ee magaalada muqdisho dhawaqa rasaasta ayaa laga maqlayay xeradii ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha rasmiga ah ee gaaray inta uu leeg yahay dhanka gobolka baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay saaka dagaal ku qaadeen xere ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed ay kaga sugnaayeen degmada qasax dheere ee gobolka baay weerarka ayaa si gaara kaga dhacay xere ciidamadaasi ay ku lahaayeen halka loo yaqaano ceel mashruux dhanka shabeellada hoosena ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala dagaallo kala duwan ku qaadeen fariisimayaal ciidamada dowladda federaalku ay kaga sugnaayeen degmada afgooye fariisimayaasha sida gaarka loo weeraray islamarkaana ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka waxaa ka mid ah halka loo yaqaano munkayga iyo sidoo kale haanta dheer kuwaas oo khasaare lagu gaarsiiyey ciidamadii dowladda federaalka dhanka gobolka gaarisa ee ku jira gumaysiga kenya ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shalay weerar dhabagal iyo qarax isugu jira u dhigay ciidamo ka tirsan kuwa kenya kuwaas oo ku socdaalaya duleedka magaalada gaarisa waxaana gaaray khasaarooyin kala duwan ciidamada kenyaatiga oo ka soo baxay xere ciidan oo lagu magacaabo xayley oo ku taalla duleedka magaalada gaarisa ayaa waxaa waddada u galay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab khasaaraha horudhaca ah ayaa sheegaya in laga gubay laba booyadood oo shidaal waday halka uu jiro khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin tirada rasmiga ah ee ku dhimatay ama ku dhaawacantay saddex maalin ka hor ayay ahayd markii isla weerar ka dhacay gobolka gaarisa khasaare badan lagu gaarsiiyey dowladda kenya dagaal ka dhacay waddada isku xirta degmada dhadhaab iyo magaalada gaarisa ayaa kenya looga dilay saddex askari halka looga burburiyey gaari kooyal ah weerarkaasna waxaa fuliyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo sidoo kale kenyaatiga uga furtay laba qori kenya oo sanadkii laba kun koob iyo tobankii duulaan kusoo gashay gudaha soomaaliya ayaa hadda guranaysa natiijada qaraar ee ka dhalatay weerarkeeda kadib markii guutooyin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dagaal ka bilaabeen dhulka n f d ee ku jira gumaysiga kenya taas oo kenya dhabarjab ku noqotay halka muslimiintii gumaysiga kenya ku jirana ay aada u soo dhoweeyeen howlgallada kenyaatiga lagu beegsanayo
jazaak allahu khayran haashim cabdinaasir munaasabad lagu furayey xalqa tajweedka qur-aanka looga saxayo macalimiinta degmada xudur ayaa lagu qabtay deegaana hoostaga degmadaas munaasabadda oo ahayd mid heer sare ayaa lagu furayey xalqada tajweedka qur-aanka kariimka taas uu soo diyaariyey maktabka dacwada ee wilaayadii islaamiga ah ee bakool halka ay ka dhacaysay munaasabadda waxaa ku sugnaa mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada bakool culimo malaaqyo iyo macalimiintii loo furayey xalqada in ka badan soddon ka mida macalimiinta dugsiyada qur-aanka ee deegaanada hoostaga degmada xudur ayaa ka faa'iidaystay xalqadan oo socon doonta muddo lix bilooda mid ka mid a macalimiinta tajwiidka ka saxayay macalimiinta deegaanada hoostaga degmada xudur ayaa goobta ka aqriyay aayada qur-aan ah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون qaar ka mid ah malaaqyada wilaayadii islaamiga ah ee bakool ayaa soo dhoweeyey furitaanka xalqadan iyagoona ugu baaqayay macalimiinta inay ka faa'iidaystaan may kale insha allahu dirdaaramaane ee sabr saatabahan sheekh dirdaaramaay oo kalu yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabiduu ya anoo sabarka insha shal qaadana sabra dirdaaramaana sabarkaatama in kulijeede ee macalimiinta intilaaka kuusi mise ardaydi kale intilaaka kuusi aan laha ini eelan sabr sabarkan waa khatar ey ee hanunga daarhaan ey gareeri sabarka lan waa hey magaadadaw sabarka axaadiista in badan alla kukuusi walsha shalqaadi marka lanki hatag wal inta la kabara mayle isu niyeysadee kashoobow kale ma niyeysadaayo in ilaahay dartiis qur-aanka insuubi ikhlaas insuubi mutaabacada nabi calayhi salaatu wasalam sidii han akhriyaay lan akhri haliif saarnaay nabi calayhi salaatu wasalam qur-aanka akhriyaay sidii isu hali jiljilshe mahayna madaadu tajwiidka akhriyowka xadiidka badhika nabi calayhi salaatu wasalaam ha ka akhriyaay marka tiiba madin salafkiiba la haniignagay qiraa'adiisna haniignagay sunnadiina haniignagay ka dhagankii la haniignagay may kale la dardaarmay ardaydii isiigni sida maalinkiigan may siingaalle halaqadan aman allaal amantii ha gebagabaabto oo unuun ilaahayna sheeno ilaahay isiigni siin suuri geliye helligii onata halaqda gebagabaabti hebel may baradya siingaal hebel waqtijay dhumay ambanhayna waqtijay mayle raay waaga fiya siingaal tagyadaa ka talagalaasan lamadun walaad iyo lamaadinka talagalaasan halaqada saasaa ku furanta xalqadan ayaa qayb ka ah xalqaadka tajwiidka qur-aanka ee loo qabto macalimiinta dugsiyada qur-aanka ee ka furan degmooyinka wilaayada bakool waxaana xalqadan ka horeysay mid kale oo ka furan deegaanka yowkoyow ee maamulka islaamiga ah ee degmada xudur horey waxaa loogu soo gebagabeeyey macalimiinta degmada tayaglow kuwaasi wax badan ka faa'iidaystay qur-aanka kariimka haweenka ku dhaqan deegaanka tuulo barwaaqe ee wilaayadii islaamiga ah ee gado ayaa mujaahidiinta ku wareejiyay hadiyadaad kala duwan maxamed ciise ayaa faahfaahinaya deegaanka tuulo barwaaqo ee wilaayada islaamiga hegedu waxaa ka dhacday munaasabad heer sare ah oo haweenka ku nool deegaankaas hadiyada ku wareejinayeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan jiidda hore munaasabadan waxaa ka soo qayb galay culimo salaadiin iyo waxgaradka deegaanka haweenka ayaa soo bandhigay hadiyado kala duwan oo ay uga talagaleen mujaahidiinta oo ay ka mid yihiin timirta buskudka booshashka caagaha galaysan baco iyo dhar qaar ka mid ah waxgaradka deegaanka tuulo barwaaqo ayaa soo dhoweeyey hadiyadaha ay bixinayeen haweenka maalkan aad bixiteen ilaahay subxaanahu wa tacaala qof walbaba meeshuu ka keenay allaha subxaanahu wa tacaala ha u geliya miisaankiisa xasanaad bedel khayr qaba maalkan aad bixiteen allah idinku siiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryanay shareecadiisa inuu alla noo hergeli ilaw shareecadaada noo hergeli ilaahu kitaabkaaga noo hergeli dicihii la goglan lahaa ama haddii roob imaad la geli lahaa waxaa noo muuqda booshkii rasaasta la gashan lahaa maasha allah buskudkii la cuni lahaa isagana iska bisil cimaamadihii wiilasha barakada badan oo jihaadka ku jiro oy xihan lahaayeen oo abaal ay u yeelan lahaayeen waxaa noo muuqda shoobinadii ay isku carfin lahaayeen markay gaalada soo laayaan urkooda iyo qurunkooda ay isaga carfin lahaayeen qalab fara badan marna lama soo koobi karo meeshan kuma soo koobi karno kadib qaar ka mid ah haweenka hadiidaha bixinayey ayaa sharaxay sababta ay u bixinayeen guddaha muslimaadka waxaa laga rabaa jihaadkan maanta ay sacid ka jirta ma lahan naf iyo maalba inay ku bixiyaan teeda kale meesha waxaan kala hadlayaa ragga qaacidiinta oo maantaysu ilaahay jihaadkiisa iyo camalkiisa ka fadhiisiya kitaabka ilaahay difaaciisa waxaa idin leeyahay haddii aad diidaan jihaadkan oo maanta ukicimaysaan waxaa idin yaal xadiiska nabigeena sala allahu calayhi wasalam man lam yaqdu qofkaan duulin aw yo jihaz aan diyaarin qaadiyan mid duulayo aw yo khalif aan looga dimarin qaadiyan nin duulay fii ahlihi ehelkiisa bikhayrin khayr ooga dabamaray isaagu waxa asiibayso biqaaricatin ay musiibatin musiiba ayaa asiibayso qabla yowma alqiyaamati maalinta qiyaama intaan la gaarin kahor waxaa kaloo leeyahay gabdhaha muslimaadka jihaadkan maanta inaad u jihaadtaan ayaa la idinka rabaa waxaa noo yaalo annagoo ku daysanayna xadiiska nabigeena sala allahu calayhi wasalam jaahidu almushrikiina biamwaalikum waanfusikum waalsinatikum haweenka ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ayaa kaalin mug leh ka qaata halganka ka dhanka ah shisheeyaha ku soo duulay dalka iyagoona mujaahidiinta u hadiideeya saanadaha ciidan ee kala duwan
war ku saabsan qoys suuriyaan ah oo musiibo ku qabsatay ka gadaal dhul gariirkii ay ka soo qaxeen oo kula qabsaday gudaha dalkooda ayaan idiin soo wadnaa balse markaan mid ka mid a shirkadaha duulimaadyada ugu waaweyn qaaradda yurub ayaa ku dhawaaqday inay ceertooday iyadoona la kala diray inta badan shaqaalihii ka howlgeli jiray shirkadaas warbixintaas waxaa soo jeedinaya hashim cabdinaasir dowladaha reer yurub ayaa la daalandhacaya dhaqaale burbur xoogan oo soo wajahay tan iyo markii uu bilowday duulaanka ruushka uu ku qaaday dalka yukrain kaas oo lugaha la sii gelaya sanadkii labaad shirkado badan oo laga leeyahay waddamada yurub ayaa dagaalka ruushka kadib ku dhawaaqay inay ceertoobeen islamarkaana uu meesha ka baxay dhaqaalihii u soo xaroon jiray shirkadda duulimaadka ugu weyn qaaradda yurub ayaa ku dhawaaqday inuu iflaas ku dhacay ama ay ceertowday iyadoona joojisay dhammaan duulimaadyadii ay ka samay jirtay caalamka shirkaddan oo si gaara looga leeyahay dalka ingiriiska laguna magacaabo falayba ayaa si rasmiya u shaacisay inay joojisay duulimaadyadii ay ka samay jirtay dalka ingiriiska ee aadi jiray waddamada kale ee caalamka tallaabadan oo ka dhigan iclaaminta xaalad ceertoobid ah oo markii labaad ku dhacda shirkaddan muddo saddex sano gudaheed ah bayaan ka soo baxay shirkadda oo lagu baahiyey baraha internetka ku leedahay ayaa lagu sheegay in shirkaddu aysan wixii hadda ka dambeeya aysan samayn doonin wax safaro ah iyadoona talooyin u jeedisay macaamiisheeda haddii aad doonayso inaad maanta ku safarto diyaaradaha shirkadda fayba ama aad mustaqbalka qabto rajo noocaas ah waxaan kugula talinaynaa inaadan ku soo lugo-in garoonka diyaaradaha safarkaada duulimaadna aad u weeciso diyaarad kale ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay shirkadda bayaanka ka soo baxay shirkadda falayba oo loo aqoonsan yahay inay tahay shirkadda duulimaad midda ugu weyn ee ku taalla yurub ayaa sidoo kale sheegtay in loo yeeray xisaabiyaasha shirkadda si wax looga weydiiyo xaaladahan ceertoobidda ah ee soo wajahday islamarkaana sababay in la joojiyo duulimaadyadeeda oo ay ka mid ahaayeen kuwii aadi jiray dalalka switzerland iyo netherland wargeeska the guardian ee ka soo baxa dalka ingiriiska oo soo xiganaya mas-uuliyiin ka tirsan shirkadda ayaa sheegay in laba boqol toddobaatan iyo toddoba ka mid a saddexda boqol iyo labaatan iyo kowda shaqaale ee shirkadda faylabal shaqada laga fadhiisiyey halka afartan iyo afar kalena ay sii joogi doonaan xarumaha shaqada inkastoo shirkaddu joojisay duulimaadyadeedii caadiga ahaa haddana waxay sheegtay inay awooddo samaynta duulimaadyada qaaska ah sida u gurmashada dadka xaaladaha degdega la soo darsaan xilli in badan oo ka mid a shaqaalaha shirkaddan ay ku howlan yihiin helista shaqooyin kale sida laga soo xigtay wargeyskan ka soo baxa dalka ingiriiska bishii maarso ee sannadkii laba kun iyo labaatanka ayay shirkaddan ceyrtowday waxayna meesha ka saarta laba kun iyo afar boqol oo shaqo kadib xanimaado la soo rogay oo ka dhashay cudurkii coronavirus oo xilligaas si weyn u saameeyey duulimaadyadii caalamka laamaha duulimaadyada ee yurub iyo maraykanka ayaa muddooyinkii u dambeeyey waxaa ka jiray shaqo joojin ay samaynayaan shaqaalaha garoomada diyaaradaha kadib markii ay isku afgaran waayeen baahida xooggan ee dhanka socdaalka ah iyo tirada shaqaalaha oo aad u yar taas oo sababtay in la joojiyo boqolaal duulimaadyo ah kuwaas oo ka bixi lahaa garoomada waaweyn ee ku yaalla qaaradda yurub ugu yaraan toddoba qof oo suuriyaan ah islamarkaana ka kooban hal qoys ayaa ku dhintay dab ka kacay gurigii ay degganaayeen qoyskan ay musiibada ku habsatay ayaa la sheegay inay ka soo barakaceen dhulgariirhkii toddobaadkii hore saameeya waddamada turkiga iyo suuriya iyagoo qax ah ayay soo degeen guri ku yaala magaalada nuurdegi ee koonfur bari dalka turkiga halkaasna waxaa ku qabsatay musiibo kale oo aan keliyadanin tii hore qoyskii ayaa intiisa badan wuxuu ku baaba'ay dabkii halkaas ku qabsaday dhowaana yeed markii koob iyo toban gobollo ka tirsan turkiga islamarkaana dhaca xuduud beenaadka ay wadaagaan suuriya iyo turkiga uu ka dhacay dhulgariir aad u xoogan kaas oo ay ku dhinteen tiro dad lagu qiyaasay inay ka badan yihiin kow iyo afartan kun oo ruux halka dhaawacyaduna intaas aad uga tiro badan yihiin warkii subaxnimo dhegaystayaal saakay aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa